ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa xalay dagaalo ku qaaday qaar ka mid ah fariisimaha shisheeyaha iyo soomaalida la shaqeeya ee shabeellaha hoose bakool iyo hiiraan gobolka hiiraan haddii aynu ku horumarno xalay waxa ay cutubyo ka tirsan milatariga mujaahidiinta weerar toosa ku qaadeen fariisin askarta maamulka hirshabeelle ay ku lahaayeen degmada buulo barde hubka noocyadiisa kala duwan ayaa dagaalkan laisku adeegsaday tafaasiil dheeraad ahna kama aanan helin gobolka bakool waxaa dagaal toosa isna lagu qaaday saldhig ciidamada soomaalida ah ee la shaqeeya xabashida ay ku lahaayeen degmada waajid shabeellaha hoose gaar ahaan deegaanka mareerey ee udhacaduleedka degmada afgoy waxaa lagu weeraray ciidamo ka tirsan askarta dowladda federaalka oo dhaqdhaqaaq waday dagaaladan ka kala dhacay hiiraan bakool iyo shabeellaha hoose ayaa ku soo aadaya iyadoo saacadihii lasoo dhaafay duqayn loo adeegsaday madaafic islamarkaana lagu qaaday xero xabashidu ku lahaayeen degmada buurhakabe ee bay uu sababay dhimashada saddex askari oo xabashi ah